alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wsaxbihi waslama tasliima kaiira baabu liqtisaadi fi lcibaada wuxuu kanina baabu yahay cibaadada in waxa weeye si iqtisaadahoo dhexdhexaada loola yimaado oo la iska ilaaliyo gaboodfalka iyo ku-talaxtagga labadaba nusakha badidoodu waxay qorayaan baabu liqtisaadi fi aaca aniga fi lcibaadati buu qoray waana isla halkii uun iqtisaadka waxaa la idhaahdaa altawasutu bayna alquluwi waltaqsiir yacnii in loo dhexeeyo gaboodfalka iyo quluwiga iyo talaxtagga waxa loo yaqaano waayo taqsiirka iyo gaboodfalkuna waa madmuum waa mid dhaleecaysan quluwiga iyo talaxtagguna waa madmuum isna oo waa mid dhaleecaysan wlaa taqlu fi shayi min almri waqtasid kilaa طarafay qasdi lumuuri damiimun mualifkuna markuu inoo soo sheegay baabkii hore kahratu طuruqi اlkhayri wاlcibaada ee wadooyinka khayrka iyo cibaadadu inay aada iyo aada u badan yihiin ayaa baabkan uu ku xigsiiyey si uu inoo tuso inaanay ahayn qofku inuu markaa cibaadadaasi si tandhaafa ula yimaado oo uu naftiisa ku dhibo oo loo baahan yahay aliqtisaadu fi aaca qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yihi jala wacalaa طaaha allahu aclamu bimuraadih maa anzalnaa calayka alqur'aana qur'aanka kuugumaanaan soo dejinin litashqaa inaad dhibtooto daraaddeed qur-aanka inaad ku dhibtooto daraaddeed kuugumaanaan soo dejin oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam aada iyo aada buu isugu kalifi jiray dadka inuu qur-aanka gaadhsiiyo iyo inay dadku markaa rumeeyaan iyo ku camalfalkiisa intaba wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi yuriid اllah ilaahay wuxuu idinla rabaa bikum idinka alyusra fudayd walaa yuriidu bikum ulcusra culaysna idinla dooni maayo markaa diintani waa diin ulyusri waasamaaxa markii ilaahay jalla wacalaa soomka uu ka warramay iyo faralyeelistiisa ayaa markaa aayaddani ay ka mid tahay aayaadkaasi axkaamta soomka rabbi uu kaga warramay wuxuu rabbi tilmaamayaa jalla wacalaa soomkaa uu inagu faral yeelay in aanu ahayn markaa culays uu ina saarayo ama mid markaa uu inagu culaysinayo oo uu inagu dhibaayo ee fudayd uu yahay marka horeba waa fudayd oo labiyo tobankii bilood bilun baa layna saaray marka kalena qofkii ama xanuunsanaya ama musaafirana waxaa loo ruqseeyey inuu iska afuri karo maalmo kale uu qalleeyo wa can caaishata radia allahu canha ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama dakala calayha wuu soo galay wa cindahaa iyadoo agteeda joogta imra'atun haweeney buu soo galay qaala kolkaasuu yihi man haadihi tani waa ayo waa tuma tani qaalat waxay tidhi haadihi tani fulaanatu eblaayo weeye tadkuru waxay sheegaysay min salaatihaa salaaddeeda ayay sheegaysay yacnii caashaa sheegaysay salaaddeeda oo salaad badnaanteedii rasuulka uga warrantay calayhi salaatu wasalaam waa gabadh caabidadah oo cajiib oo habeenkii oo dhan markaa way taagan tahay oo caynkaas oo kale qaala wuxuu ihi dabadeeta rasuulku mah a ka joogsata arrinkaa calaykum waxaad laasimtaan bimaa tutiiquuna waxaa awoodaysaan fawallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa yamalu allaahu ilaahay daali maayo xataa tamalluu ilaa addaashaan wa kaana axabba addiini ilayhi wa kaana axabu ddiini ilayhi camalkana wuxuu rasuulku ugu jeclaa calayhi الsalaatu wasalaam maa daawama saaxibuhu qofka la imanaya wuxuu joogteeye calayhi korkiisa mise wa kaana axabba ya waay axabba in la yidhaahday ku fiicantoo la yidhaah waa khabarkii kaana isamkii kaanina uu noqdo maa daawama saaxibuhu calayh maadaasi dambe muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay haweenaydan markaa caaisho agteeda joogtay alxawlaa bintu tuwayt baa la odhan jiray ba ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaana laga qaadanayaa markuu rasuulku uhi man haadihi cidda dumarka iyo guryaha had iyo jeer u soo gashaa in la iska hubiyo oo xaalkooda la weydiin karo si markaa ay u kala caddaatay inay yihiin dad hagaagsan oo lagu kalsoon yahay iyo cid qasti xun meesha u timi waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa camalka badan ee qofkii mashaqada iyo dhibta iyo daalka ku keenaaya inaan loo baahnayn waxaase loo baahan yahay camalka qasdiga ah ee dhexdhexaadka ah ee qofku uu karaayo waayo wa kaana axabba addiini ilayhi maa daawama saaxibuhu calayh rasuulku calayhi asalaatu wasalaam camalka la joogta ayuu jeclaa camalkuna marka uu yahay camal dhexdhexaad ah ayaa la joogtayn karayaa hadduu aada u badan yahay waxaa dhacaysa inuu qofku joogtayn kari waayo oo uu jaro waay fawallaahi laa yamalla allaahu laa yamallu allaahu xataa tamallu xataada markaa waxaa loo badan yahay in laga dhigo fii baabiha oo la yidhaah waa haa'iyo wey oo ilaahay jalla wacalaa ma daalayo ilaa aad daashaan haddaad daashaan qudheedana ilaahay jalla wacalaa daali maayo oo malalka bimacnaa tacab ah ilaahay jalla wacalaa uu ka nasahan yahay waana sifatu naqsin weeye waxaana rabbi qur-aanka uu ku yidhi walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sittati ayaam wamaa masanaa min luquub luquubku waa tacabkiiyo daalka weeye waay wa kaana axaba addiini ilayhi maa daawama saaxibuhu calayh ilayhi e ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu u jeclaa camalka kaala joogteeyo riwaayad kale waxaa ku soo arooray wa kaana axaba addiini ila allahi maa daawama saaxibuhu calayh ilaahay wuxuu camalka u jecel yahay labada riwaayadoodna isma diidayaan waayo wixii ilaahay jecel yahay baa rasuulkuna jecelya calayhi الsalaatu wasalaam lafdi kaleo xadiidka caaishana wuxuu ahaa waina axaba alacmaali ilى اllahi maa duwima calayhi wain qalla waanu soo socdaa in sha allah qowluhu mah kelimatu nahyin wa zajrin waa kelmad wax la ysugu diido ha ka joogsato weeye wa macnaa laa yamallu allaahuna laa yaqtacu hawaabahu cankum idinka jari maayo abaalmarintiisa iyo wa jazaa'a acmaalikum camaladiinna markaa jazahooda idinka jari maayo oo wayucaamilakum uu idinkula mucaamaloodo mucaamalata almaali ka daalay mucaamaladiisa xataa tamalluu fatatruku ilaa idinku daashaan oo camalkii ka tagtaan camalkii qofku hadduu jaro hawaabkii iyo abaalkiina halkaasuu ku go-aya in alla inta laakiin camalkii uu samaynayo ajarkii iyo abaalkii u soconayo fayanbagii lakum waxaa idin habboon an ta'khuduu inaad qaadataan maa tutiiquuna waxaa karaysaan addawaama calayhi inaad joogtaysaan liyaduuma hawaabuhu lakum si hawaabkiisu idinku joogtoobo wa fadluhu calaykum fadligiisuna markaa joogto u idinku noqdo qaala wacan anasin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi jaءa halaaثatu rahtin ilaa buyuuti aswaaji الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam saddex markaa nin ayaa yimi guryihii xaasaska rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam markaa rahdigu waa kooxda saddex ilaa markaa toban meelahaas waay waxaanay ahaayeen alaaatu rahdin ay alaaatu rijaal saddex nin bay ahaayeen guryihii rasuul ka yimaadeen calayhi الsalaatu wasalaam yas'aluuna iyagoo weydiinaya can cibaadati الnabiyi cibaadadii nebiga salى اllahu alayhi wasalam cibaadaday weydiinayaanna waa cibaadadii sirta ahayd ee macni guryaha iyo habeenkiiya uu la iman jiray sida lafdiga muslim kusoo arooray khayr do-an baana arrinkaa ku kalifaayey falamaa ukhbiruu markii looga warramay kaannahum waxaad moodaa taqaaluuha inay yaraysteen wa qaaluu waxaana yidhaahdeen ayna naxnu min annabiyi sala allahu calayhi wasalam inagu nebiga halkaynu ka joognaa waqad gufira lahu waxaa loo dhaafay maa taqadama wixii horeeyey ee min dembihi dembigiisa ahaadiyo wamaa ta'ahara wixii dambaba waa loo dhaafay halkaynu markaa rasuulka ka taaganay yacni rasuulka isaga calayhi salaatu wasalaam fadligaasuu helaye dee innagu mar haddaynaan sidaa ahayn inaynu cibaadada kordhinno ynu intaa ka badino weeye saas oo kale qaala axaduhum midkood baa dabadeeta yidhi amaa ana aniga miyaa fa usalli leyla habeenkii baan tukanaya abadan weligii weligii habeenka waan tukanaya habeen kasta oo habeenkoo dhan baan salaad isugu bixinaya wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yihi wa ana aniguna asuumu dahra waktiga waan soomayaa abadan weligii walaa uftiru mana afuraayo maalin kasta waan soomaya yacnii maalmihii ciideynka iyo maalmihii markaa ayaamu tashriiq iyo maalmihii soomkooda aan la ogolayn mooye inta kaloo dhan waan isugu bixinaya wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu ihi wa ana aniguna actazilu nisaa'a dumarkaan ka fogaanaya falaa atasawaju ma guursanayo abadan weligay sidaasay markaa sameeyeen shakina ma laha arrintaasi inay tahay mid khilaafsan sunnadii iyo dariiqadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wakadalika waa nafti oo aada loo dhibaayo weeye sida awgeed bal u fiirsa jawaabta rasuulku ka bixiyey fa jaa-a rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama ilayhim rasuulka ilaahay baa u yimi faqaala wuxuu yihi antum idinku aladiina qultum kada wa kada soo ma tihidin kuwii caynkaa iyo caynkaa yidhi soo ma tihidin uu markaa hubinaya xadiidkan iyo axaadiid kalena waxaa laga qaadanayaa haddii cid wax lagaaga sheego oo doonaysa inaad xukun ku binayso arrinkaa lagaaga sheegay inaad horta iska hubiso sidaas ma jirtaa waxaa ma ku hadashay sidaa ma samaysay markaa dabadeetana wixii wax sugan uu noqdo ayaad kolkaa xukunkii ku banaynaysa waaye markaa riwaayadani waxaa ka cad inuu si gaara rasuulku iyaga ugu yidhi calayhi salaatu wasalaam soo caynkaa iyo caynkaa maydaan odhan lafdiga muslimna waxaa ku soo arooray fabalaqa dalika anabiya sala allahu alayhi wasalama faxamida allaha waathnaa calayhi wa qaala maa baalu aqwaamin qaaluu kada wa kada rasuulka intuu arrinkaasi gaadhay buu dabadeetana si guud u hadlay oo dadkii si guud uu arrinkaa ugu digay oo uu yidhi dad ragga caynkaa iyo caynkaa yidhi muxuu arrinkoodu yahay maxay markaas sidaa ku kalifay sidaa u yeeleen waay markaa waxaa lagu xambaarayaa inuu rasuulku si guudna dadka arrinkaa ugaga digay oo uu ugu sheegay isagoon iyaga magacaabin si gaarana nimankii hortooda uga yidhi soo caynkaa iyo caynkaa maydaan odhan soo ma aragtid oo labaduba way iswaafaqayaane isma diidayaan amaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay amaa waa xarfu tambiihinii anigu la akhshaakum lilaahi ilaahay ka idinku cabsida badan baan ahay wa atqaakum lahu idinku taqwada badan ilaahay jala wacalaa anigaa idinku khashyo iyo taqwaba badan oo idinkama igama waxa weeye igama cabsi badidin anaa idinka cabsi badan ilaahay jala wacalaa laakinii asuumu wa ufiru waxbaa markaa ay ku cadfan tahay meesha ka go-an oo macnuu wuxuu yahay innaga oo cubuudiyada markaa ku siman ayaa haddana laakinii anigu asuumu waan soomaa wa ufiru waanan afuraa wa usallii waan tukadaa wa arqudu waanan seexdaa habeenkii waxna badhna waan tukadaa badhna waan seexdaa wa atasawaju nisaaa dumarkana waan guursadaa sunnadaydu waa taa faman ragiba can sunnatii sunnadayda qofka nacaa falaysa minii iga mid maaha muttafaqun calayh ragiba adkeeya is idhaahda markaa la wada kaalay diintaa ka qaalib noqonaysa waayo diintu way fara badan tahay duruqdeeduna aada bay u badan tahay fasadiduu toosnaada oo sadaadka markaa iyo qasdiga laasima waqaaribuu u dhowaada halkii la yska rabay oo macnihii isku daya inaa asiibtaan waay hadday suuro geli weydo inaa asiibtaanna inaa agdhigtaan oo u dhowaataan isku daya agdhigaasi markaa waa inaanu ahayn inuu qofku markaa miduu u qastiyo inuu dee baal maro ama uu agdhige waa inuu doonayo sadaadka iyo toosnaanta inuu maro wa abshiruu bushaaraysta oo haddii ilaahay jala wacalaa caabudaan oo khayrka iyo wanaagga la timaadaan hawaabka iyo ajarkaa ka helaysaan ku bushaaraysta wastaciinuu kaalmaysta bilkadwati caraabe kalahaad iyo warawxati caraabe iyo wa shay-in shay kaalmaysta shaygaasoo min adduljati guuragal ahaaday rawaahu lbukhaari imaamu lbukhaari baa wariyey qaala wuxuu uhi wa fii riwaayatin lahu riwaayad kaloo bukhaari u sugan waxaa ku soo arooray sadiduu waqaaribu waqduuka laha oo wa ruuxu caraaba wa shay-un min adduljati shay guuragalana kaalmaysta alqasta alqasta tabluqu ay ilzamuu waxa laasimtaan alqasta dhexdhexaadka alqasta laasima tabluqu waa gaadhi doontaan ujeeddadiinne qowluhu addiinu uu yidhi huwa marfuucun calaa maa lam yusama faaciluhu markaa wuxuu noqonayaa axadkaa waa in la jaro kolkaa haddii sidaa la idhaa macnuuna wuxuu noqonayaa walan yushaada addiinu ilaa kalabah diinta layskuma adkeeyo ilaa uu ka qaalib noqdaa diinku ciddii isku adkaysay wa ruwiya waxaa la wariyey mansuuban waana sida badan ay riwaayaadku u badan yihiin marka la nasbiyana laba weji baa riwaayaadka ay ugu soo aroorto in faacilka la jaro iyo waayo waa la yska garanayaa iyo in la sheego labadaba oo la idhaha walan yushaada addiina ilaa kalabah walan yushaada diina diinta iskuma adkeeyo hee ey axadun qofna ilaa qalabahu ama la sheego oo la idhaahdo walan yushaada diina axadun ilaa kalabah wuxuu aniga ii qoray walan yushaada diinu axadan ilaa kalabahu sax maaha markaa sidaa in loo akriyaa kalad weeye waay wa ruwiya waxaa kaloo la wariyey lan yushaada diina axadun oo laga dhigo diinta mafcuulkii axaduna faacilkii wa qowluhu salى اllahu alayhi wasalama ilaa kalabahu ay kalabahu diinu diinta diinkaa ka qaalib noqda wacajaza wuu ka caajisaa daalika almushaadu isku adkeeyahaasi can muqaawamati اdiini diinta inuu iska caabiyo likahrati uruqihi waayo uruqda diinta ayaa aada u badan marka hadduu idhaa waxa weeye mar walba daaca iyo waxaan ku jirayaa diintii inaan wax lamida la imaado la ka mida la imaado waxa weeye way ka qaalib noqonaysaa xaalkiisuna wuxuu ku dambaynayaa inuu daalo oo uu cibaadadii jaro qaala wuxuu uhi walqadwatuna sayru awali nahaari maalinta gelinkeeda hore in la socdo weey warawxatuna aakhiru nahaari gelinka dambe in la socdo weeye waa caraabihi waduljatuna aakhiru leyli habeenka niskiisa dambe in la socdo weeye waa guragalkii wa haadaa kanina isticaaratu waa sarbeeb iyo wa tamhiilun tusaalayn wa macnaahu macnihiisuna waxa weeye istaciinuu u kaalmaysta calaa taacati illaahi ilaahay taacadiisa caza wajalla bilacmaali camalada u kaalmaysa fii waqti nashaatikum markaa firinfircoontiin wa faraaqi quluubikum qalbiyadiinnuna ay faaruqa yihiin bixaydu meeloo tastaliduuna amacaansanaysaan alcibaadata cibaadada oo walaa tasamuuna aydaan ka daalahayn oo tabluquuna aa gaadhaysaan maqsuudakum ujeeddadiinni kamaa ana almusaafira sida qofka musaafirka ah ee alxaadiqa xariifka ahiba yasiiruu u socdo fii haadihi alawqaati waqtiyada tana oo wayastariixu uu u nasto huwa isaga iyo wa daabatuhu daabadiisuba fii kayriha waqtiyada kale ee socodka markaa laga fiican yahay oo fa yasilu uu gaadho almaqsuuda ujeeddadiisiiyo halkuu ku socday bikayri tacabin daal la-aan uu gaadho wallahu aclam markaa socodkiibuu farsameeyo waqtiyada qaboonooyinka ah ee qofka socodku isaga iyo gaadiidkiisa aanu dhibahayn ayuu markaa musaafirka xariifka ahi ka faa'idaystaa waqtiyada kulaylka ah ee isaga iyo daabadii ay dhib mudanayaanna uu iska degaayo uu iska yar joogaa isagoon dabadeetana tacab iyo daal waxba gaadhin ayuu halkii loo baahnaa uu ku socday tagaa macnuhu waxa weeyaan markaa camalada ilaahay jala wacalaa ugu dhowaanaysaan la yimaada waqtiyada aan nashaadka iyo firfircoonida haysaan ee qalbigiinu waxa weeye faraaqada u hayo cibaadada macaansanaysaan aydaan ka daalahayn wahaakada saasaa loo jeedaa waay markaa xadiidka baabkan halka uu ka waafaqsan yahay way ku caddahay sharaxa sheekhu sharaxay baana ku filan wa can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi dakala nabiyu nabiga ayaa soo galay sala allahu calayhi wasalam almasjida masaajidka faidaa xablun waaba xadhig mamduudun dheraran bayna saariyatayni laba tiir dhexdood xadhig laba tiir isugu xidhan ayuu dabadeeta arkay fa qaala wuxuu uhi maa haada alxablu xadhiggani waa maxay qaaluu waxay idhaahdeen haadaa xablunkani waa xadhig lizaynaba zaynab ay leedahay zaynab taasina waxay u badan tahay zaynaba binti jaxshin umi lmuminiina inay tahay radia allahu canha gurigeeduna masaajidku dee la jeerahayu ku dhowa fa idaa fatarat marka ay daasho zaynabtaasi ayaa tacallaqat bihi ay iska lalaadisaa si waxa weeye ay maaragtay firifircooniya nashaad uga hesho wa qaala nabiyu nabigu wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama xulluuhu fura liyusalli axadukum midkiin ha tukada nashaatahu ay waqta nashaatihi inta uu firifircoon yahay ee cibaadadii uu u soo jeedo ee salaadanna waa salaatuleyshii salaadii sunnaha ahayd weeye fa idaa fatara marka uu daalo falyarqud ha iska seexdo muttafaqun calayh markaa qofku waxbay uu iskallifay isagoo dhiban inuu habeenkii oo dhan sii taagnaado ma aha eh inta uu firinfircoon yahay ee wixii uu akhriyaayo uu markaa dareemayo ee uu joogo waa inuu cibaadaysto haddii markaa hurdo iyo wax la mida ay ku yimaadaan waa inuu iska seexdo hadhow markuu xooga yaro seexdee uu yar nasta ayuu haddana kici karaa soo ma aragti hadduu doonayo inuu cibaadada kordhiyo laakiin looma baahna inuu xadhig xidho oo markaa iska laalaadiyo iyo inuu biyo isku qooqooyo iyo waxyaaba markaa waxyaaba umuurta noocaasa looma baahno dadkan laga warramayaana garo oo waa dadkii cibaadada badnaayo habeenkii in badan oo ka mida taagnaan jira ee u hoggaansami jiray hadalka rabbi yidhi subxaanah kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun dadkan maaha markaa salaatuleyshiiba lagu kari laayay soo ma aragti bal laga yaaba inaana watireeyeysanba ma aha وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول إذا نعس أحدكم متكين مركا ولولاده والحال هو إساق يصلي وتكنا فليرقد آيسك الساحر حتى يذهب عنه النوم إلى هردد وآيك تكتوه فإن أحدكم حي لم متكين إذا صلى أدو تكده وهو إساق ناعس لليسان laa yadri garan maayo lacalahu yadhabu waxa suurowda inuu ku taga yastakfiru inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto oo fayasuba nafsahu naftiisa uu habaaro sabigan waxaa looga jeeda macnii habaarki fayasuba nafsahu naftiisii uu habaaro muttafaqun caleyh taasaa suuro geli karta markaa salaatuleysha adigoo tukanaya haddii lula adag ay kugu timaado oo kaa qaalib noqotaa ragcadda aad ku jirta intaad dhamayso yanii labadaa ragcadood eed ku jirta intaad dhamayso dabadeetana iska yar seexo iska yar naso sooma aragti ha dhow markaa iska kac markaad yaro nasato laakiin adoo markaa hurda ha odhan haddana waan tukanaya sooma aragti waayo markaa arrintan rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam baa kugu dhici karta waxaa laga yaabaa inaad istiraan dheh allaahuma kfir lii oo aad laa ku darta allahuma laa takfir lii atra ila qofku uu iska hurdaa soo maha ya way dhici karta allah ama uu isiraahdo qofkii dha allahuma inii asaluka aljanata oo uu xagga naarta udu allahuma inii asaluka naar u soo ma aragti ta noocaasaa dhici karta وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال وxuuhi كنت waxaan aha uصلي mitukada maعa نبي نebiga la jirkiisa صلى الله عليه وسلم الصلaوaaتi صaلاadahan rasuulka la tukan jira lafdi kale waxaa ku soo arooray dhowr kun oo salaadood inka badan baa rasuulka la tukaday inuu fa kaanat waxay ahayd salaatuhu salaadiisu qasdan mid markaa dhexdhexaada wa khudbatuhu khudbadiisuna waxay ahayd qasdan iyaduna mid dhexdhexaada rawaahu muslim qowluhu uu yihi qasdan ay bayna atuuli waalqisari waxay udhexaysay markaa dheeraynta iyo gaabintay udhexaysay marka gaabin maqsuudkii aanu soo xasilahayna loo baahna dheerayn markaa dhibi keenaysana looma baahna sidaasaa salaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo khudbadiisuba ay ahaayeen wa can abi juxayfata wahbi bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi aakha nabiyu nabigu wuxuu walaaleeyey sala allahu alayhi wasalama bayna salmaana wa abidardaa labadaas saxaabi salmaan iyo abidardaa ayuu walaaleeyey waa tahay marka waa walaalayntii rasuulku markii uu soo hijrooday uu walaaleeyey bayna alansaari waalmuhaajiriin oo laba ninba mid muhaajiriinta ka mid iyo mid ansaarta ka midaba gaar buu isugu xidhay oo uu sii walaaleeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam aad baanay arrintaa isugu jeclaayeen oo isugu xidhiidhin jireen oo markaa ay ugu naf qaybsan jireen fazaara salmaanu salmaan baa dabadeetana soo bookday abadardaa'i buu soo siyaartoo rasuulku la walaaleeyey dabadeetana isagoon gurigii joogin buu yimi fa ra'aa wuxuu arkay umma dardaa'i buu arkay oo mutabadilatan bahdilan mutabadila waxaa looga jeedaa macnii dharkii shaqada xidhanoo aada moodaba inaanu ninkeedi joogin ee dumarku waxaa lagu yaqaanaa raggoodu markuu joogo had iyo jeer waxa weeye way dee isyar qurxiyaanoo way isyar diyaariyaan soo maha markaanu ninkoodu jooginna dee iska dadkaasoo kale un bay maaragtay ka mid yihiin ma garata marka wuxuu arkay mutabadila iyadoo iska bahdilan buu arkay fa qaala wuxuu uhi maa sha'nuki maxaa ku helay waa sidee sidee tay qaalat waxay tidhi aquuka walaalka abudardaa'i ahi laysa lahu xaajatun fi dunyaa adduunyadaba dan kama leh habeenkii oo dhanna salaad buu taagay maalin oo dhanna waa iska sooman yihi dumar iyo baddaa iyo isqurxin iyo arrimahaaba markaa waxa weeye jadwalkaba uguma jiraan bay tiri waay fa jaa'a abudardaa'i dabadeeta abudardaa baa yimi isagoo dee gurigii ku sugaya fa sanaca lahu wuxuu u sameeyey طacaaman cuntuu u sameeyey qaala lahu wuxuu ku yihi kul cun fa inii saaimun anigu waan soomanaa iska cun haddaad salmaan tahay qaala wuxuu uhi maa ana biaakilin cuni maayo xataa taakula ilaa aad ila cunto lagama yaabano cuni maayo buui ilaa ad ila cunto faakala wuu la cunay falamaa kaana leylu habeenkii markii uu yimi dahaba wuxuu ku tegay abudardaa ee abudardaa oo macnihi uu isku dayey yaquumu inuu kaco oo salaadu u kaco markiiba denyar la jiifayba fa qaala lahu salmaan baa ku uhi nam iska yar seexo fa naama kolkaasuu seexday uma dahaba haddana wuxuu ku kacay yaquumu inuu istaago faqaala lahu uma dahaba haddana wuxuu ku tegay yaquumu inuu istaago faqaala lahu waxa uu ku uhi nam seexo waay falamaa kaana min aakhiri leyli habeenka niskiisii dambe markii uu yimi qaala salmaanu salmaan wuxuu ku yihi qum ilaana hadda istaag fasallayaa way tukadeen jamiican dhammaantood markaa waabay isku jamacsadeen salaatuleyshii ama mid waliba gaarkiisu isaga tukaday ilan labaduba way bannaantah salaatuleysha in la ysku jamacsadaana waa jaa-is in gaargaar loo tukadaana waa jaa-is laakiin waxay ahlucilmigu yidhaahdeen salaa salaada taraawiixda ramadaanta mooyo inta kale isku jamacsiga salaatuleysha in la maaha markaa la joogteeyo maaha laakiin mararka qaar haddii la isku jamacsado sidii marar badan rasuulka ka sugnaatay laa ba's faqaala lahu salmaanu salmaan baa ku uhi ina lirabbika calayka xaqan rabbigaa horta xaq buu kugu leeyahy wa ina linafsika calayka xaqan naftaaduna xaq bay kugu leeday xaqa rabbigaa waa inaad caabuddo naftaaduna inaad ii raaxayso aada yaro nasiso mararka qaar bay dee kugu leeday wa ina liahlika calayka xaqan ehelkaaga iyo reerkaaguna xaq buu kugu leeyahy oo inaad salaadun habeen oo dhan kaga maqnaanina inaad dee wakti ka mida aada la qaadataa waa muhiim fa acti waxaad siisaa kulla dii xaqin mid kastoo xaqu saaxiibo waxaad siisaa xaqahu xaqiisa fa aata nabiya nabiga ayuu yimi salى اllahu عalayhi wasalam fadakara dalika lahu cidda rasuulka u timi waa abudardaa fadakara dalika lahu arrinkaasuu rasuulka u sheegay calayhi الsalaatu wasalaam salmaan baa ii yimi oo sidaasuu markaa igu sameeyey soomkii waa iga jebiyo habeenkiina caynkaasu yihi haakada faqaala nabiyu nabigu wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalama sadaqa salmaanu salmaan run buu sheegay waa runtii waxa uu kuu sheegay rawahu اlbukhaari waay marka in cibaadadii dhexdhexaada lala yimaado cid kastoo xaqlana xaqiisa la siiyo ayaa xadiidka ku cad wa can abi muxamadi cabdillaahi bni camri bni اlcaasi radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi ukhbira nabiyu nabiga waxaa looga warramay sala allahu alayhi wasalama anii anigu aquulu inaan idhaahdo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la asuumana anahaara maalintii waan soomi doonaa wala aquumana aleyla habeenkiina waan istaagi doonaa salaad baan isu taagi maacishtu intaan noolay sidaa inaan idhaahdaa rasuulka looga warramay ciddan uga warrantayna cid kaleba maahee sida riwaayaadka inoogu soo socotaa waa cabdilaahi aabbihi oo camar ibnulcaasa weeye oo sababtu waxay ahayd gabadh buu u guuriyey xasab iyo qaraabo fiican ka soo jeeda dabadeetana wuu ka warhayn jiray oo kolba markaa uu weydiin jiray ka waran xaalkiina dabadeetana waxay u sheegi jirtay inankiisa cabdilaahi inuu maalintii oo dhanna sooman yahay habeen oo dhanna salaad u taagan yahay oo xaggii dumarkaba aan u soo eegahayn waay dabadeetana sida riwaayaadka dambe ay fasiri doonaan markii arrintaasi muddo ay ku dheeraatay buu rasuulka u sheegay calayhi salaatu wasalaam si rasuulku bal uu u waaniyo faqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam anta aladii taquulu daalika ma adigaa sidaa yidhi sidaa adigaa yidhi sow maaha habeenkiina waan taagnaan maalintiina waan soomanaan faqultu lahu waxaan ku idhi qad qultuhu waan idhi hadalkaa biabi anta wa ummi ya rasuula allah hooyada iyo aabbahay baan kugu furanayaae rasuulka ilaahay oo hadalkaa waan idhi qaala wuxuu idhi fa innaka adigu laa tastatiicu daalika arrinkaa ma kartid fa sum soon wa afdir afurna soomna afirna wa namseexa wa qum tukana istaago macnidii salaadu kac habeenkii waxna seexan waxna tuko wasum waxaad ka soontaa min ashahri bishii alaaata ayaamin saddex maalmood ka soon fa ina alxasanata maxaa yeele xasanadu bicashri amhaaliha toban laabkeed bay ahaatay oo halkii xasanaba toban jeer baa lagu labanlaabaya wadaalika kaasina milu siyaami dahri wakhtiga oo dhan inaad soonto oo kale weeyi ayo bilkasta saddex cishaad soontay maalintiiba toban baa lagu dhufanaya toban xasanaad ku heshay saddexdaa cisho ee aada soontay soddon xasanaad ku helaysaa markaas sidaasoo kale ay noqonaysa qultu waxaan ihi fa innii anigu utiiqu waan awoodaa afdala min daalika intaa wax ka sarreeya qaala wuxuu ihi fasum soom yowman maalin waaftir yowmayni laba cishana haddaba afur qultu waxaan ihi fa innii anigu utiiqu waan karaa afdala min daalika intaa wax ka ka wanaagsan oo ka sarreeya qaala wuxuu ihi fasum soom yowman maalin waaftir yowman maalin afur fadalika kaasi siyaamu daawuuda waa soomkii nebi daawuud sala allahu calayhi wasalam wahuwa isaguna acdalu siyaami soomka u wanaagsan buu ahaa wa fii riwaayatin huwa afdalu siyaami weeye acdal bimacnaa afdal afdalu siyaami soomka ugu fadli badan buu ahaa soomka sunnaha ah faqultu waxaa ihi fa innii anigu utiiqu waan karaa afdala min daalika intaa wax ka sarreeyo faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam laa afdala min dalika intaa wax ka fadli badaniba ma jiro walaa an akuuna cabdilaahi baa markaa odhanaya hadalka walaa an akuuna wallaahi la an akuuna inaan ahaado qabiltu mid aqbalay ahalaaata alayaami saddexdii maalmood allatii taasoo qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ayaa axabu ilaya min ahlii wa maali ehelkayga iyo maalkaygaba aan markaa ka jecelahay ka jeclaan lahaa waxaan maalkayga iyo ehelkaygaba ka jeclaan lahaa saddexdaa cishee rasuulku calayhi salaatu wasalaam igu yidhi saddex cishe iska soon inaan aqbali lahaa waagii uu dee markaa weynaaday ee taage u run sheegtay soomkii badnaa ku adkaaday ayuu sidan leeyahay sida inoo soo socota qaala wuxuu uhi wa fii riwaayatin wa jaa-a fii riwaayatin alam ukhbar miyaan la ii sheegin annaka adigu tasuumu nahaara wa taquumu leyla qultu waxaan idhi balaa haa yaa rasuula allah qaala wuxuu ihi falaa tafcal sidaa ha samayn sum wa aftir soonna afurna wa nam wa qum seexana tukana faina lijasadika calayka xaqan jidhkaagu xaq buu kugu leeyahay waina licaynayka calayka xaqan labadaada indhoodna xaq bay kugu leeyihiin waina lisawjika calayka xaqan xaaskaaguna xaq buu kugu leeyahay waina lisawrika calayka xaqan martigaaga ama ka martiduna xaq bay kugu leedahay waina bixasbika waxa kugu filan an tasuuma inaad soonto fii kulli shahrin bil walba alaaata ayaamin saddex fa ina laka bikulli xasanatin maxaa yeele xasano kasta waxaad ku leedahay cashra amhaalihaa toban lamida oo halkii xasanaba toban jeer baa lagu labanlaabaya fa ina daalika siyaamu dahri kaasina waa waktigii oo dhan oo la soomay bay la mid tahay fashadadtu waan isku adkeeyo fashudida calaya waa laygu adkeey qultu waxaan yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay oo inii anigu ajidu waxaan helayaa quwatan awood intaa in ka badan aan ku soomo qaala wuxuu ihi soom sumsoon siyaama nabiy illaahi daawuuda walaa tasid calayhi soomkii nebigii ilaahay ee daawuud oo kale soonoo ha ka kordhin qultu waxaa ihi wamaa kaana siyaamu daawuuda soomka daawuud muxuu ahaa qaala wuxuu ihi nisfu dahri waktiga barhkiibuu ahaa yani maalina wuu soomi jira maalina wuu dayn jira fakaana cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda bacdamaa kabira intuu weynaaday dabadeed yaa laytanii qabiltu alla balmaan aqbalo ruksata rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama ruksadi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo saddexdii cishee wuu ii sheegay alla maan saddexdaasu markaa iska laasay maxaan iskaga badinaya markii uu weynaaday ee uu gaboobay ayuu sidaa waxa weeyaan lahaa waayahay wa fii riwaayati wa jaa fii riwaaya riwaayad kalena waxaa ku yimi alam ukhbar miyaan layga warramin annaka taquumu tasuumu dahra waktigoo dhan inaad soonto macni maalin walba wa taqra'u lqur'aana qur-aankana aada akhrida kula leylatin habeen walba aada qur-aankana dhammayso faqultu waxaa ihi balaaha yaa rasuula allahi walam urid bidaalika arrinkaana ulama jeedin ila alkhayra khayr mooyaane qaala wuxuu ihi fasum soon sawma nabiy illaahi daawuuda soomkii nebiga ilaahay daawuud soom fa innahu kaana acbada annaasi dadka ka ugu cibaadada badan buu ah wa qara'i lqur'aana qur-aankana waxaad ku akhridaa fii kulli shahrin bil walba mar dhammee habeenkiiba jiis ku tuko qultu waxaa hi araa nebiy allaahi nebiga ilaahay o innii anigu utiiqu waan awooda afdala min daalika intaa wax ka badan qaala wuxuu uhi faqara'hu fii kulli cishriina labaatan kasta haddaba ku akri qur-aanka labaatankii habeenba mar dhamme qultu waxaan hi yaa nebiy allaahi innii utiiqu afdala min daalika qaala wuxuu uhi faqara'hu fii kulli cashrin haddaba toban kaste ku akriga marani mar dhamme qultu yaa nebiy allaahi innii utiiqu afdala min daalika qaala faqra'hu fii kulli sabcin toddoba kasta ku akriga mar dhamme toddobadii habeenba mar walaa tasid calaa daalika arrinka ha ka kordhin fashadadtu waan isku adkeeyo fashudida calaya waa laygu adkay wa qaala liya nebiyu nebiguna wuxuu igu yihi sala allahu calayhi wasalama innaka adigu laa tadrii garan maysid lacallaka yatuulu bika cumrun waxaa laga yaabaa da-du inay kugu dheeraatood in badan sii joogto oo aada markaa cibaadadan faraha badan iyo imaka xoog baad leedahay aada karayso aada kari weydo marka waxaad joogtayn karayso oo xataa hadhow markaad weynaatee da noqoto aada iska xejinayso joogteeyoo la kaali wey qaala wuxuu ihi cabdillaahi bnu camar fasirtu waxaan noqday ila aladii qaala liya nebiyu arrinkii nebigu igu yidhi sala allahu calayhi wasalam baan markaa noqday oo aad baan u gaboobo nin weyn baan noqday buui waayahay falamaa kabirtu markii aan weynaaday wadidtu waxaan jeclaystay annii anigu kuntu inaan ahaan lahaa qabiltu mid aqbalay ruksata nabiy illaahi sala allahu calayhi wasalama ruksadii nebiga ilaahi sala allahu calayh wasalam saasaan markaa waxa weeye jeclaan la wa fii riwaayatin wa ina liwaladika calayka xaqaa waladkaaguna xaq buu kugu leeyahay wa fii riwaayatin laa saama ma soomin man saaba alaba man saama alabada ka weligiiba soomay ma soomin ka maalin walba soomay ma soominoo soomkii mashruuca ahaayee laysfaray lama imankaas quluwi iyo xadgudub buu sameeyey alaaan saddex jeer buu sidaa yidhi laa saama man saama abada waxaana lafdigaasi ama riwaayadaasi daliil ay u tahay qofku inaanu markaa waktigoo dhan soom sunno ah aanu wada soomi karin tuu ugu badiyo waa inuu maalina soomo maalina afuro soo ma aragtid tuu ugu badiyo waa inuu soosomo dii kalena ka yareeyo oo uu maalin afuro labana soomo yacni labana uu afuro maalinna uu soomo labana uu afuro waay dii kale inuu soomo maalmahana ay mustaxabka tahay soomkooda isniinta iyo khamiista iyo ayaamulbiidka maalmahan la ydhaha ama bishii saddex cisho inuu ku gaabsado almuhim qofku waxaan kalifaad ku ahayn oo uu joogtayn karaya inuu markaa qabsado ayaa loo baahan yahay dee bilihiina qofku waa inaanu soom ka marin sida dadkeenna imaka innaga caadadoodu u badan tahay bilihii soom waa inaan laga marin salafkii waad aragtaa raggaasaa dee waddanka soo maray sidaa cibaadada u jeclaay ugu dadaalay wa fii riwaayatin min riwaayad kalena waxaa ku soo aroortay axabu siyaami ila allahi tacaala alla xaggiisa soom waxaa loogu jecel yahay siyaamu daawuuda wa axabu salaati ila allahi tacaala salaatu daawuuda salaadna alla wuxuu jecel yahay salaadii daawud kaana yanaamu nisfa leyli habeenka kale barhkiisa hore ayuu iska seexan jiray wayaquumu uluahu ulufkiisana uu kici jiray wayanaamu sudusahu haddana suduskiisa ayuu seexan jiray wa kaana wuxuu ahaa yasuumu yowman maalin mid sooma wayuftiru yowman maalinna wuu afuri jiray walaa yafiru mana carari jirin idaa laaqaa cadowga marka uu la kulmana ma carari jirin lagama yaabana cadowga iyo gaalada marka layselana ma carari jirin waayo wuxuu lahaa quwat lyaqiini wاnafs mani yaqiin iyo markaa quwatu nafsi buu ku sifaysnaa calayhi الsalaatu wasalaam wa fii riwaayati wa jaa fii riwaayati riwaayad kale waxaa ku yimi qaala inuu yihi cabdilaahi ankaxanii wuxuu ii guuriyey abi aabbahay imra'atan haweeney haweenaydaasoo daata xasabin xasab fiican u saaxiiba wa kaana yatacaahadu waanu ka warhan jiray markaa aabbahay kannatahu gabadha uu sodoga u yahay uu ka warhan jiray oo kannada waxaa la idhaahdaa gabadha inankaagu qaba iyo ta walaalkaa qaba iyo kanna labadaba carabtu way ku idlaaqaan innaguna midna waxaynu idhaahnaa sodog baa loo yahay midna maxaynu idhaahnaa dumaashi soo maha waaye ay imra'ata waladihi kannada waxaa looga jeedaa haweenaydii inankiisa gabadhaa uu sodoga u ahaa ayuu markaa ku dadaali jiray inuu had iyo jeer soo maroo waraysto fa yas'aluhaa wuxuu weydiin jiray can baclihaa ninkeeda fataquulu lahu waxay ku odhan jirtay nicmo rajulu nin waxa u wanaagsanaaday min rajulinin ninkaasoo lam yata' lanaa firaashan gogol aan nagaga noogu joogsan walam yufatish lanaa kanafan marana aan naga rogin mundu ataynaahu laga bilaabo markii aanu u nimi yani waxay leedahay gogashayada kuma joogsan yacnii nalama soo jiifsan bay ka wadaa oo gogasha iyo firaashka nagulama jiifsan walam yufatish lanaa kanafan marana nagama rogin oo yacnii xagga iyaga waxba uma soo doonan wey oo nooma soo dhowaan mundu ataynaahu laga bilaabo waktigaanu u nimi dabadeeto kolba intuu camar ibnu caas u yimaaday sidaa ku tidhaahdaa waay falamaa taala daalika calayhi markii arrinkaasi uu ku dheeraaday ee uu ka baqday inuu inankiisu arrinkan ku dambaabo ayaa dakara daalika linabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga arrinkaa ugu sheegay faqaala wuxuu hi ilqanii bihi bal hadda ila kulansiih oo bal hadda ii keen falaqiituhu kolkaasaan la kulmay bacda daalika intaa dabadeed faqaala kolkaasuu rasuulku uhi kayfa tasuumu sidee baad u soontaa qultu waxaan idhi kulla yowmin maalin walba waan soomaa qaala wuxuu uhi wa kayfa takhtimu qur-aanka sidee baad u khatimtaa qultu waxaan idhi kulla leylatin habeen walba waan khatimaa wadakara wuxuu sheegay naxwa maa sabaqa xadiidkaa inoo soo hormaray oo kale ayuu sheegay oo riwaayadana bukhaarigay ku taala waay dabadeetana wuu gaboobay ya wuu gaboobay oo arrinkii rasuulku ku sheegayey baa markaa la kulmay dabadeetana waxa weeye wax rasuulka ay isku ogaayeen oo uu kaga faaruqay inuu ka tago way ku adkaatay kolkaa bal sidii uu u xeeladaysan jiray qur-aankii uu yidhi markaa toddobadii habeenba mar baan dhammayn iyo soomkii maalinna uu yidhi waan soomi maalinna waan ka tegi bal hadda sidii uu u xallin jiray baa markaa qaybtani ay sheegaysaa xadiidka dambe waagii dambe uu weynaaday wa kaana yaqra'u calaa bacdi ahlihi hadalkan kolkaa waxaa le mujaahid oo xadiidka ka warinaya cabdillaahi bnu camar ibnu caas riwaayadan wa kaana wuxuu ahaa cabdillaahi bnu camar yaqra'u mid akhriya calaa bacdi ahlihi ehelkiisa barhkood buu ku akhriyi jiray asubuca aladii yaqra'uhu subuca iyo qur'aanka markaa meesha uu doonayo inuu habeenkii akriyo yacriduhu min annahaari maalintiibuu u bandhigi jiray liyakuuna akhafa calayhi bileyli si habeenkii ay ugu fududaato oo habeenkii markaa aanu isugu taagtaagin ama aanu wax ka mida u iloobin maalintiibuu odhan jiray iga sii dhegaysta ma garata kolkaasuu habeenkii ku tukan jiray wa idaa araada markuu doono an yataqawaa inuu yaro maaragtay xoogaystana aftara wuxuu afuri jiray ayaaman maalmo wa axsaa wuu tirin jiro uu koobi jiray intii oo afuray wa saama milahunna iyagoo kale ayuu markaa soomi jiray wuxuu samayn jiray yacnii waxaa ku adkaatay inuu maalina afuro maalinta ku xigtana soomo sida fadliga badan waa sidaa maalin afur maalinta ku xigta soom ta ku xigta afur ta ku xigta soom waa sidaa laakiin dee markii uu weynaaday ee uu odayga noqday ninka weyna tii baa ku adkaatay ma fahanta arrintii inuu ka soo dabcaano way ku adkaato uu karaahaystay markaa muxuu samayn jiray waxoogay markuu daciifo maalmo waxoogay oo isku xiga ayuu afuri jiray marka dabadeetana uu yar dhiigaystay uu yaro awoodaysto ayaa waxa weeye uu soon dabada isu gelin jiray soo ma aragtid markaa wuxuu tirsan jiru isku dayi jiray uun in waxa weeyaan maalin soomkii maalin afar maalinna soomkii in aanu hoos uga soo dhicin ayuu markaa isku dayey soo ma aragtid taasuu isku dayey radia allaahu canhu ardaa wa sooma milahuna karaahiyata iyagoo kalena wuu soomi jiray karaahiyata an yatruka shay-an faaraqa calayhi nabiya sala allahu calayhi wasalam muxuu saa u samayn jiray isagoo dhibsanayo karaahiyaysanaya inuu ka taga shay rasuulkaa uu kaga faaruqay oo rasuulka ay isku ogaayeen calayhi asalaatu wasalaam wixii rasuulka ay ku kala tegeen muxuu ahaa inuu maalina soomo maalina afuro sooma tii inuu markaa ka tago walow haba weynaado da'ba ha noqdee ayuu karaahsanayay markaa markuu xoogay yara awoodda helana markaa saasuu samayn jiray markuu yar daciifana xoogay dhowr cisho intuu dabada isu geliya afuritaanka oo uu yaro nafaqaysto o uu yaro dhigaysto ayuu dabeetana soomka dabada isu geli jiray ya qaala wuxuu ihi mualifku kulu haadihi riwaayaati dhammaanba riwaayaadkani saxiixatun saxiixa weey mucdamuhaa badideeduna fi saxiixayni saxiixaynkay ku taallaa riwaayaadkaa badidoodu bukhaariga iyo muslimkaba way ku yaallaan wa qaliilun minhaa in yaroo ka midina fii axadihimaa midkood bay ku taallaa midhadh bukhaariga un ku yaallaana way jiraan midhadh muslimka un ku yaallaana way jiraan laakiin badidoodu sidaa sheekhu sheegay waa muttafaqun calayh waana iswada fasirayaanoo marka aada bukhaariga iyo muslimka iyo tagta meelo kala duwan iyo munaasibooyin kala duwan bay ku soo aroorinayaan soo ma aragtid laakiin sheekhu xaafid buu ahaa raximahullah si cajiiba ayuu usoo ururiyey oo meel qura uu u wada dhigay si qofku mar uu u wada akhristoo dabadeetana uu si wanaagsan qisada ugu fahmo qofka sidaa sidaa usoo ururi tacab badan baa ka gelaya soo ma aragtid waayo riwaayaadkaas meel kuma wada yaallaan uu ku filiqsan yahi saxiixeynka ayuu markaa kasoo ururiyey qaala wuxuu uhi wacan abi ribciyin xandalata bni rabiici alusayidiyi alkaatibi saxaabigaasi xandalo la odhan jiray waxaa laga wariyo alkaatibi qoraaga ahaa axadi kutaabi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay kuwii wax u qori jiray buu ka mid ahaa qaala wuxuu ihi saxaabigaasi laqiyanii waxaa ila kulmay abu bakrin radia allahu canhu faqaala wuxuu ihi kayfa anta sidee baa tahay yaa xandalatu xandalo qultu waxaan idhi naafaqa wuu munaafiqoobay xandalatu xandala munaafiqoobay qaala wuxuu ihi subxaana allah maa taquul waar maxaad leedaed ku hadashay ya maxaad ku hadashay qultu waxaan idhi nakuunu waxaynu ahaanaa cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa sala allahu calayhi wasalam yudakirunaa isagoo ina xasuusina inagu waaninaya biljannati wanaari jannada iyo naarta yani rasuulka markaynala joogno jannada iyo naartu inagu waaninaya inagu wacdiyaya kaannaa ilaa aadina mooda ra'ya caynin naraahaa inaynu aragno ra'ya caynin isha aragtideeda inaynu ku aragno ilaa layna moodo yani sida uu u sifaynayo uu inoogu waaninayo uu inoogu sharaxayo ilaa aada mooddoba jannada iyo naarta inay inoo muuqdaanba ya ilaa aada mooddo kaannaa ra'ya caynin ay kaannaa naraahaa ra'ya cayn faidaa kharajnaa marka aynu ka baxno min cindi rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa sala allahu calayhi wasalama caafasna alaswaaja walawlaada waadaycaati caafasna waxaanu la loolannaa alaswaaja dumarada iyo walawlaada caruurta iyo wadaycaati yani shaqooyinka iyo wixii la mid ah wixii baylaha ahee markaa macaashahee dee loo baahan yahy nasinaa waxaanaynu ilownaa marka aynu rasuulka ka tagnay waxyaabaha aynu dhex gallo kaiiran in badan qaala abuu bakrin kolkaasuu abuu bakar yihi radia allaahu canhu fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay inaa anagu lanalqaa waanu la kulanaa midla haadaa kaasoo kale annaguna waanu la kulanaa bal rasuulkiinoo gey marka xandalo wuxuu munaafiqnimo uu qaatay ee arrinkaa marka rasuulku waaninaya rasuulka la joogaan calayhi salaatu wasalaam iyo markay dumarka iyo guryaha iyo caruurta iyo shaqooyinka iyo meelaha tagaan in qalbiga kala duwanaanayo ya kala duwanaanshaha noocaasa ayuu u qaatay in markaa waxa weeye munaafiqnimo uu keeni karo fandalaqtu waan tegay ana aniga iyo wa abuu bakrin baa israacna xataa dakhalnaa ilaa aanu u gallay calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waqultu waxaan idhi naafaqa xandalatu yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo xandala ayaa munaafiqooba wa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam wamaa daaka oo kaasi waa maxay maxaa ku helay qultu waxaan idhi yaa rasuula allah nakuunu cindaka agtaadaanu joognaa tudakirunaa xaala aada nagu waaninaysa binnaari waaljannati ka annaa ilaa aadna mooddo ra'ya alcayni ay naraaha inaanu arkayna ra'ya alcayni isha aragtideeda marka wa idaa kharajnaa marka aanu ka baxna min cindika agtaada caafasnaa waxaanu dhex gallaayo onu la loolannaa alaswaaja walawlaada wadaycaati dumaradii iyo caruurihii iyo daycaadkii waxyaabihii markaa shaqooyinkii wixii la mid ah nasiinaa waxaanaanu ilownaa kaiiran in badan wa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye low taduumuuna haddaad daa'imsanaanaysaan calaa maa takuunuuna sida aa markaa tihiin cindii aniga agtayda marka aa ku sugan tihiin iyo wa fi dikri dikrigaasi haddaad joogtaynaysaan la saafaxatkum lmalaa'ikatu malaa'igta ayaa idinku gacan qaadi lahayd calaa furushikum furaashyadiinna korkooda wa fii turuqikum iyo wadooyinkiina idinkoo maraaya laakiin ha yeeshee yaa xandalatu xandalow saacatan wa saaca saacad iyo saacad saacatan wa saaca saacad iyo saacad macnihii saacadna ilaahay baa la xusayaayo munaajaadkiisii baa lala imanayaa iyo dalabkii cilmigii iyo dhegaysigii waanada saacadna dee dumarkii iyo caruurtii iyo shaqadii iyo waxyaabaha noocaasaa la tegayaa weeye waqtiga waa loo qaybinayaa halaaa maraatin saddex jeer baa rasuulku sidaa yihi calayhi الsalaatu wasalaam rawaahu muslim qowluhu ribciyin bikasri raa'i ribciyun wey oo dee canta marka laga horreysay can abi ribciyin wey wاlusayidiyi saasaa loo marka akhriyaya bidami اhamsati wa fatxi siini wa bacdaha yaaءu maksuuraة mushadada alusayidiyi wa qowluhu caafasnaa huwa bilcayni wasiini اlmuhmalatayni waa caynka iyo siinka bilaa dhibicda ay caalajnaa walaacabnaa weeye waanu la loolaynaa iyagii baanu markaa dee dhex gelaynaa howlahooda wadaycaatuna almacaayishu weeye oo waxyaabahaasi lagu noolaanayo shaqooyinkii waxa wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma cabdillaahi ibni cabaas waxaa laga wariyey rabbi raalliha ka noqday qaala anahu qaala inuu yidhi baynama nabiyu iyadoo nabigu sala allahu calayhi wasalama yakhdubu uu khudbadaynaayo idaa huwa waaba isagoo ku kadinaayo birajuli nin ninkaasoo qaa'imin taagan wuxuu arkay nin markaa taagan bacadka taagan fasa'ala canhu kolkaasuu weydiiyey muxuu ahaa qaaluu waxay idhaahdeen abuu israa'iila weeye ay huwa ninkani abuu israa'iila weeye nadara wuxuu ku nadaray an yaquuma inuu istaago fi shamsi qoraxda oo walaa yaqacuda aanu fadhiisan walaa yastadilla oo aanu harhsanna walaa yatakallama oo aanu hadlinna wayasuumo oo uu soomana intaasuu ku nadari faqaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama murhu far falyatakalam ha hadlo walyastadilla ha harhsado walyaqacud ha fadhiisto walyutima sawmahu soomkiisana ha dhammaystira rawahu lbukhaari markaa ninkani wuxuu ku nadray soomka oo daaco ah iyo umuurtaa kale oo aan dee daaco ahayn oo bacadka in la istaaga iyo in la fadhiisan waaye iyo in la aamuso la hadli waaye iyo waxyaabahaas dee umuur daaco ah oo ilaahay loogu dhawaado maaha ee waxaana ku jirtaa inaanay daaco ahayn kasakow dhibaato qofkii isdhibaayo markuu dha maantao dhan qoraxdaasaan taagnaanaya fadhiisanna maayo bacadkana ka harhsan maayo dee qofkii wuu isdhibaya arrinka noocaasina mid ilaahay jeceliye maaha marka ilaahay dan kama le qofkaasi inuu isdhibo sida awgeed baa rasuulkeena sharaftale calayhi salaatu wasalaam soomkii oo isagu daaco ahaa oo uu ku nadaray inuu fuliyuu faray oo wuxuu ihi soomkaagii soom oo dhammaystira isaga waayo soomkii waa daaco waman nadara an yuiica allaha falyuichu daaco qofkii ku nadaraana waa inuu markaa daacadii la yimaado arrimahaa kale laakiin bacataagnaantii iyo joogsanaantii uu markaa taagnay hadal la-aantii waxyaabaha wuxuu faray inaanu waxba iyaga markaa oofin buu faray rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waayo dee wax daaca ahoo ilaahay loogu dhowaanayo ma aha saa awgeed ba ahlulcilmiga badidoodu waxa ay ka daliishadeen nadarka iska mubaaxa shay iska mubaaxoon daaco ahayn qofku hadduu ku nadaro inuu oofiyaa waajib kuma aha waxba inaanu markaa oofin baa u bannaan waxaana suuragala in markaa nadarka mubaaxa ah qudhiisa qayba loo qaybiyo sida ku caanka ah kutubta fiqiga iyo meeshiisa sida ku caanka ah waay calaa kullin markaa baabka axaadiidta badan uu mualifku soo arooriyey waxaa khulaasadiisu ay tahay qofku cibaadadii inaanu ku gaboodfalin oo aanu sunnayaasha salaadaha sunnaha iyo soomka sunnaha iyo cibaadaadka sida markaa dadkeenna iyo bulshadeenna xaalkeedu u badan yahay inaanu ku gaboodfalin oo aanu fudaydsan oo cibaadadii aanu markaa qofku dhayalsan innaga maanta quluwigaasi inaguma badno eh taqsiirka ayaa aada inoogu badan nin odhanaya caawo oo dhan baan taagnaanaya soonna waan isugu bixinayaa sanadkao dhan baan soomanaanaya waxayla tahay inaan markaa laga helahayn haddii laga helana waa aada iyo aada isaga yari marka taqsiirka ayaa aada iyo aada u badan qofku waa inaanu cibaadaadkan dhayalsan oo aanu fudaydsan quluwigaasi iyo talaxtagaana waa inuu iska ilaaliyo qasdiga iyo dhexdhexaadka iyo wixii uu joogtayn karayana waa inuu laasimo ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo acmaasha khayrka inuu inaga aqbalo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online